إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka madaxdiisii mas-uul ka tirsanaa maamulka jubbaland ayaa lagu dilay deegaanka khuuqaani ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka halkaas oo sidoo kale lagu soo qafaashay askari ka tirsan maamulka jubbaland ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weeraray fariisin askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho qarax weyn oo sabay khasaarooyin kala duwan ayaa ruuxay magaalada bayruud ee caasimada waddanka lebnaan waariga wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa ka qayb galay munaasabad ay beesha gelad leh ee wilaayadaasi ku caleemo saaratay ugaas cusub golaha dhaqanka islaamiga ah ee soomaaliyeed ayaa cambaariyey tallaabadii uu maamulka jubbaland ciidanka kenya ku siiyey xoolo udxiyo ah oo ganacsatada ugu talagaleen dadka tabaalaysan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa shan iyo tobanka bisha dulxaj sanada kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar lagu dilay mas-uul ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ka dhacay deegaanka khuuqaani ee wilaayada jubbooyinka ciidaman ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weerar culus ku qaaday deegaanka khuuqaani oo gacanta ugu jirta ciidamada kenya hugunka rasaasta la iswadaarsanaya ayaa laga maqlayay deegaankaasi in meelo ka baxsan waxaana saa kale helaya tafaasiil horudhac ah oo ku aadan khasaaraha uu geystay dagaalka xoogo iyo macluumaad kusoo dhacay warqabadka idaacadda alfurqan ayaa sheegaya in weerarka lagu dilay guddoomiyii hore jubbaland ugu magacawnaa deegaankaasi khookhani ciidanka xarakatu shabaabulmujaahidiin muddada howlgalka ay wadeen waxaa u suurta gashay in ay horay usoo kaxaystaan askari ka tirsan maamulka jubbaland dagaalka ayaa saaka laga hadalhayaa deegaankaasi ma jirto wax war ah oo faahfaahsan oo laga helay dhinacyada ku sugan khookhani ee kenya iyo jubbaland wixii war dheeraad ah waxaa noo madal ah wararkeena dambe insha allah qarax aada u xoogan oo sabay khasaarooyin kala duwan ayaa ruxay magaalada bayruud oo ah caasimada dalka lebnaan faahfaahin ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax weyn oo gelgilay magaalada bayruud warar kala duwan oo isburinaya ayaa kasoo baxaya qaraxyada laga maqlay magaalada bayruud waxaana warbaahinta qaar ay ku sheegayaan in laba qarax oo aada u culus laga maqlay caasimada bayruud mid ka mid ah qaraxyada waxa uu ka dhacay agagaarka dekada magaalada halka qarax kalena laga soo sheegay isla gudaha magaalada bayruud sawiro muujinaya qiiq isqabsaday ayaa lagu baahiyey baraha internetka waxaana jira khasaare baahsan oo ka dhashay qaraxyada guryo badan ayaa ku dumay qaraxyadan waxaana weli lasoo daabulaya dadka ku waxyeeloobay qaraxyada iyadoo qaar ka mid ah dhismooyinka dumayna ay ku hoos jiraan dad sida laga soo xigtay warbaahinta wakaalada wararka reuters waxa ay si horudhac usoo sheegaysaa in ilaa iyo hadda toban qof oo meyd ah laga helay burburka dhismooyinka kuwo kalena ay suurtagal tahay inay ku hoos jiraan dhismooyinka soo dhumay labnaan waxaa ka taagan xiisado siyaasadeed muddooyinkan dambena waxaa ka dhacayay dibadbaxyo ay wadaan dadka ku dhaqan bayruud kuwaas oo si weyn kaga soo horjeeday dhaqaale xumo baahsan oo ka taagan dalkaasi qaraxyada ayaa sidoo kale kusoo aadaya xili la filayay xukunka dad ku eedeysanaa dilka ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi rafiiq xariiri kaas oo naftiisa la dhaafiyey labada kun iyo shantii waxaana dowladda ay dilkaasi ku eedeysay inay ka dambeeyaan ururka shiiciga ah ee xisbullaata wixii war dheeraad ah ee kusoo kordha qaraxyada bayruud waxaan kusoo gudbin doonaa wararkeena dambe golaha dhaqanka islaamiga ah ee soomaaliyeed ayaa cambaariyay tallaabadii uu maamulka jubbaland ciidanka kenya ku siiyey xoolo udxiyo ah oo ganacsatadu ugu talagaleen dadka tabaalaysan warkan waxaa noo diyaariyay waryaheena abuubakar nabadoon ismaaciil haaruun oo ah hafayeenka golaha nuqabada soomaaliyeed oo waraysi gaara siiyey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa si kulul uga hadlay ari badan uu axmed madoobe siiyey ciidanka kenya ee heesta kismaayo iyo duleedkeeda nabadoonka ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay ficilkaas wuxuuna yidhi haddii aan ku soo dhawaado maalmahan wararkooda waxaa na soo gaadhayay axmed madoobe iyo inta taliskiisa hoos tagtaa dadkii masaakiinta ahaa ee soomaaliyeed ee cid walba lahayd ee magaalada kismaayo joogtay in lacag laga ururiyey weliba lacagtaa inta badan khas dhammaanteed khasab iyo indhaguduudiisa laga qaaday iyo muruq taabasho lacagtii markii la ururiyey waxaa lagu gadeestay adhi qiyaastii lagu qiyaasay ilaa laba gaari oo waaweyn laba gaari oo waaweyn adhiga lagu qaadaana adhi yar mahe waa adhi badan nasiib darrooyinka dhacay ayaan darrada soo hodatay labadii gaadhi ee adhiga ahaa ee dadka masaakiinta ah ee qaxootigu ka mid yahay laga ururiyey adhi lagu gaday baa ciidanka kenyaatiga la siiyey arrintaasi waa arrin murugo leh waa arrin uurkutaaladeeda leh waa arrin cid kasta oo damiir islaamnimo ama ku soomaaliyeed uu ku jiro waa cid arrin laga danqado wey waana ka danqanaynaa waana ka xunnahay mar aan weydiinay waxa keenay in ciidanka kenya ay ku fanaan xoolaha la siiyey maamulka kismaayona uu qirayo ayaa waxa uu yidhi adeer waxaa laga fahmi karaa ilmaha yare saqiirkaa garanaya waxaa laga fahmayaa arrintaas waxa weeyaan foolxumada iyo ceebta iyo guuldarrada uu dhex taagan yahay uuna doonaynin inuu sheego intaas iyo in kale oo ka badan oo dhibaatooyina oo uu dadka u geysanayo wuxuu rabaa inuusan dadka indhihiisa tusin gabadh soomaaliyeed adhi la soo gaday gaala intay dhinacyada iska taagto neef walba naag walbana riid lagteeda loo dhiibay in laysku sawiro waa arrin laga dhinto arrin lagu nool laga noolaan karaba maya waa arrin aada iyo aad in looga dhinto u mudan weeye adeer ciidamada kenya ayaa xoolaha la siiyey uga faa'iidaystay si khaldan iyagoona bilaabay inay u yeeraan haweenka donta yar ee deggan xeryaha barakacayaasha una sheegay inay siinayaan xoolo iyadoo horay hay-adda amnesty u sheegtay in askarta shisheeye ay daruufaha uga faa'iidaystaan haweenka u taga sida kuwa dawooyinka u doonta nabadoon ismaaciil haaruun ayaa axmed madoobe ku tilmaamay nin kenyaatiga u loogay haweenka soomaaliyeed waad mahadsanta abuubakar dagaal ayaa lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xalay ciidanka xarakatu shabaab almujaahidiin waxa ay weerar ku ekeeyeen bar control oo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho rasaasta la isweydaarsanayay ayaa fiidkii xalay laga maqlayay barta lagu dagaalamay askar ka tirsan ciidamada dowladda ayaa la sheegayaa in dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen dagaalkaasi xalay ka dhacay siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho marar badanna ciidamada shabaab almujaahidiin waxa ay weerar noocan oo kale ah ka fuliyeen halkaasi ugu dambeyntiina waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa ka qayb galay munaasabad ay beesha geeladle ay wilaayadaasi ku caleemo saaratay uga-as cusub maxamed cali aadan munaasabad ballaaran oo si heersare ah loo soo agaasimay oo ka dhacday deegaanka ceelcilaan oo ka tirsan gobolka gado ayaa waxay beesha geeladle ku duubatay ugaas cusub oo lagu magacaabo ugaas macalin xuseen madey xasan dad u badan salaadiin oo kasoo qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey ugaaska cusub waxaana ugaaska uu dhankiisa ballan qaaday sida soo socotaa haddii koley ana la idoorday anina ma imbaahnaa oo fadohaya tolkankan ee kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebi maxamed salawaatul alayhi salaam oo ini qadhaw sunnadii nebi maxamed salawaatul alayhi salaam iyo kitaabka alle kitaabka ilaahayna galanta midigta ka qobado qorigana galanta bad ah ka qobado mayb waaha kitaabka kitaabka ilaahay qorigana mayb waa kitaabka la ka ilaaliya seeftina maxamed nindir daarima salawaatul alayhi salaam maybaa lahaha dadkii oo deriskahani oo hadday derisnimada lakana nagaay insha allahu tacaala biidn illaahi alkariim haddii ilaahayna waafajiyo ee kolley deriskana ini oo hegay dhaban kuku koyn yar eedan rajeeya eedan dhaban koyn eedan rajeeya waaliga wilaayada gado sheekh aadan sahal abuu turaab oo munaasabada ka hadlay ayaa dardaaran u jeediyey ugaaska cusub waxaan leeyahay ugaaska reerku ay duubeen beesha geladle ee gobolka gede macalin xuseen runtii ninkaas xil baa la saaray xilkaa isagiina waa xil culus weeye waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u fududeeya waa xil culus weeyaan hortiina walaal horea hayay oo muddo badan soo waday waxaan leenahay isagana intii uu soo waday shaqadaa uu soo waday miisaanka xasanaadka allah u saaro macalin xuseenna allah ha u fududeeyo tabaaraka wa tacaala isaga ayaa iskale fududaynta annaguna waxaan leenahay insha allahu tacaala waa ku garab taagannahay naqiibka cusub ugaaska cusub waa garab taagannahay ugaas xuseen jazaakum allahu khayran halkaa ha ka gaabinin waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa beesha dooratay ugaaska waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr waad xusheen nin ku habboon baad u xusheen waxaan leenahay ha ka hadhina isgarab istaaga oo hawshii aad u dhiibteen ha kaga hadhina Ee, waxaana leenahay insha allahu tacaala sida uu ballan qaaday halkan hortiina uu ka sheegay ilaahay kitaabkiisa tabaaraka wa tacaala inuu idinku hogaaminayo waxaa laydinku leeyahay marka samciya daaco inaad adeecdaan inta uu ku taagan yahay xaqa hadduu dee xaqa ka leexdo walciyaadu billah waxa weeyaan samcana male daacana male beesha waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran waxa weeye qadiyadda inaad aqbashaan waaliga ayaa gunaanadkii munaasabadda ugaaska guddoonsiiyey hadiyado qaali ah waxaan rabaa ugaas xuseen inaan guddoonsiino insha allahu tacaala kitaabkii qur-aanka ahaa ee uu ku xukumi lahaa reer gelde insha allahu tacaala uu ku xukumi lahaa ayaan rabnaa iyo raayadii iyada ahayd inaan insha allahu tacaala guddoonsiino halkaani sheekh xuseen kani waa kitaabkii qur-aanka ah allah tabaaraka wa tacaala uu soo dejiyey sabca samaawaat ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka soo dejiyey wuxuu ku soo dejiyey nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam saaad ogtihiin kitaabka ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa ugaas xuseen maanta insha allahu tacaala uu dhaqan gelinaya beesha dhexdeeda insha allahu tacaala iyadoo beeshuna hore ay ahayd beel muslimada insha allah qabso ugaas kitaabka allahu akbar allahu akbar waxaan haddana guddoonsiinayaa raayadaasi waa raayadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam raayadaa nebi maxamed raayadiisii weeyaan ogaada qof kasta oo muslina waxaa laga yaabaa dadku markay hadlayaan waxay yidhahdeen calan madoobay wataan markayna dacaayadaynayaan waxay leeyihin calan madoobay wataan raayadii nebi maxamed weye calayhi salaatu wasalaam waa raayadii uka waa laa ilaaha ila allah weye wax kaloo ku qoran ma leh raayada ayaan u dhiibaya insha allahu tacaala ugaaska waa raayadu ka hoos dagaalami lahaa weye raayatu sawdaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar qorigan waa qoriga aa ka ahaa ee uu ku difaaci lahaa ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa oo uu u dhaartay oo uu yidhi kitaabka waxa weeyaan waxaan ku qabanayaa midigta qorigana waxaan ku qaadayaa bidixda insha allah qorigii weeyaan allahu akbar qoriga aa ka ah weeyaan waa ka kani waxa weeyaan waa booshkii oo waxa weeye qasnadihiisii leh insha allahu tacaala ugaaska jazaaka allah khayr qabso ugaas kana qabso haye allahu akbar allahu akbar allahu akbar
beesha geeladle qaybteeda gobolka gado ayaa ballan qaaday inay garab u noqonayso maamulka islaamiga ah qabaa'ilka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa ku wada nool nabad iyo walaaltinimo maadaama ay hoggaan ka dhigteen salaadiin ahluddiin ah warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka waa naga inta